faraaca labaad ee macadka imaamu shaafici oo dhowaan laga furay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa fursad waxbarasho siinaya dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay balse weli haysta fursad ay wax ku baran karaan macadkan oo lagu barto culuumta shareecada islaamka ah ayaa faraciisa labaad la dhiganayaa maalmaha khamiista iyo jimcaha mid ka mida macalimiinta macadka wax ka dhiga ayaa ugu baaqay waalidiinta ku nool magaalada kismaayo in caruurtooda oo keliya aysan goobaha waxbarashada u dirin ee iyaguna ay waxbartaan gaar ahaana ay xoogga saaraan waxbarashada diiniga waa tiir muhiima oo bulshadeennu ku dhisan tahay hooye lagama maarmo dumarku waxaa weeye waa waa usrada iyo qoyska markii laga sheekaynayo lafdhabar bay u yihiin ilmaha tarbiyadoona lafdhabar bay u yihiin hooye waxbaratay waxaa la yidhahdaa waa bulsho waxbaratay sidaa darteed imaadda fasallo samaysta dadkii waaweynaa iyo hooyooyinkii iyo aabbayaalkaba diinta ha la barto diinta in la barto ceeb ma ah wax laga xishoodana ma ah waan weynaaday haddaad weynaatay wakhtigu weli kaama dhicin adduunkaba haddaad joogto oodo weli ciida ka hoos marin weli fursad waxaad u haysataa inaad diinta ilaahay barato kuna dhaqanto dadkana aad sii barto marka haddii aad is leedahay wakhtigii baa kaa dhacay oo waxaa weeye hadda bog iyo qalin ma qaadan karto waxaan kugu dhiirigelinaynaa weli wakhti inaad haysato diintana baran karto intuu ilahay kaaga calfayna aad ka helin haddii adiga oo qalinkaagu qoyan yahayna oo diinta ilaahay baranhaya aad magaranaysaa ee lagu oobsadana ay khaatumo wanaagsantahay dhanka kale maamulaha faraaca labaad ee macadka imaamu shaafici axmed cali maxamed ayaa sheegay in macadku uu cid walba oo waxbarashada diiniga a danaynaysa u furan yahay dadka waaweynna ay fursad ay wax ku bartaan la siinayo ma laha yar yar iyo waaweyn ma kala laha cid kasta oo wax baranaysa ayuu u furan yahay ama ha yaraado ama ha weynaado cid kasta oo diyaar u ha diintiisa inuu barto ayuu diyaaru yahay macadku diyaaru leeyahay waana laga bilaabo koowaad ilaa iyo labayo tobnaaduu leeyahay insha allah duu leeyahay waqtiga oo kooban waxaan rajaynaynaa ilmaheenna in looga faa'iideeyo su'aalo ay waalidku isoo weydiiyeen qaar ka midna inaan ka jawaaban rabaayo ahaa ma ardayda iskoolka unbuu khaas u yahay maya ardayda iskoolka khaas uma aha wuxuu u furan yahay cid kasta oo imanaysa ayuu u furan yahay ama arday iskoolka dhigta ha noqdo ama arday iskoolka kala dhigta ha noqdo ama arday aan iskoolba dhiginin ha noqdo cid kasta oo waxbarashadiisa diyaar u ah ayuu macadku u furan yahay yar yar buu u furan yahay waaweyn buu u furan yahay rag iyo dumar buu u furan yahay wakhtiga uu shaqaynayo hadda xilligan xaaliga waxaan ugu talagalnay khamiista iyo jumcada ayaan ugu talagalnay khamiista iyo jumcada inuu shaqeeyo ayaa loogu talagalay insha allah hadda macadka imaamu shaafici ayaa kamida macaahidda sida gaarka ah loogu barto waxbarashada diiniga ah ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose